bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur faylas walba magalka idaacaddaasi wada diirahaya waybaha ka dhawaadasana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhab ahaan sheenka door koron dowladda soomaaliya oo ku hadlaya duulimaadida kenya iyo soomaaliya oo bilowdi wafdi ku socda dowladda soomaaliya oo shiran ku qaybgali masar ciidan walajay deegaan iyo dilal qudheen iyo kulamo ku bilowdi boodhiska gobolka bari oo fagaaraha ka gubi khamri tiro badan deegaan ku tirsan maamulka puntland ooyo ka hanibyin gaadiido fara badan weerar laka qaaday saldhigyo iyo ku suganyin ciidamo kenyaan akhbaraadka banaanka dhegaystayaal duhurnimaadan idaacadda waybaanka door kuroon maraykanka oo ciidamo la dagaalamo al-shabaab andirahay kenya duhur fayda dhegaystayaal waybwa duhurnimo axad ew taariikhdana iyo eta tomiyo sadiida bil lixaad abril labada kun labaatiyo kowka intaasi weyaana qodobadii warkaan ah duhurnimo ee idaacadda radio baydhabo haanshean ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faah-faahsan duhur fayla dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa ku hadalay duulimaadyada kenya ee ku bilowday gudaha dalka faahfaahinta qodobareedkan maxamed cabdiraxmaan ayaan insii dhammaystire duulimaadyadii diyaaradeed ee tooska ah ee unshal guduwaayay dalalka kenya iyo soomaaliya ee geeko waxaad i reedin bilaawadan kureed muddo bil oyu xayirnaayeen safarada lamada dal dowladda kenya ayaa walibaya shaaciday iniya qaadii xayiraadii bili lahadhaaf iyo hakorogdii duulimaadyada diyaaradeed ee soomaaliya walibaana la filaha ini geeka diyaarado ku tabo magaalada muqdisho waan iyo deeraan magaalada nairobi tilaabadun iyo waliba yeetatoyo ka farxin ganacsatada soomaalida ee diyaaradaha magaalada nairobi iyo oona sheegeen ini muddadii xayiraada yasaarnayti ganacsiyo saawaja ay khasaare weyn intiioo hakadka ka jaran duulimaadyadii tooska ahay ee dalalka kenya iyo soomaaliya welibaa saameyn xoog leye kuwaaliday dadka an safarow lamada dal welibana korarka koyay qiimaha la karahaaya diyaaradaha anshal guduwow dalalka soomaaliya iyo kenya wafdo ka socda dowladda soomaaliya oo shiran ku qaybgali dalka masar gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyagan baasha yuusuf axmed yaa dalka masar waybason ku qayb galay shirka shanaad gudoomiyeyaasha maxkamadaha sare iyo golayaasha dastuurka dastuuriga ee afrika oo sanad kasta la qobado shirkan oo ku dhii magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyo wayba lanku hadlay arrimo dhowr ah ooyo ku midayan caqabadaha la dagaalanka walku ku yarayo argagixisada kobcinta dhagaalaha caqaaran iyo cadaaladda ee elektroolka e garyagan baasha yuusuf axmed ayaa kulamo gaargaar eh uus magaalada qaahira caasimada dalka masar kala qaado doona qaar ku mid ah madaxda ku qeybgalay shirkii ku dhii gudaha dalka masar caasimadiisa qaahira ciidamo la jeeya deegaan iyo dilal kudhiyan iyo kulamo ku bilowday taliyaha guutada tomiyo shanaad ee qeybta labaatiyo koowaad jenaraal mascuud maxamed warsame oo weheliyaya maamulka degmada guraceel iyo ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur yagee kadeeri deegaanka goodir oo hooseedow degmada matabaan ee gobolka shabeellaha hoose shalay ayaa deegaanka goodir wayba ku dhiyay dilal iska xigxiga hanaas oo dhexeeya beelo lama beelood oo digow deegaankaas taliyaha guutada tomiyo shanaad ee qeybta labaatiyo koowaad jenaraal mascuud maxamed warsame ayaa wayba usa lamada dhinaanka baaqay in iyo si wada jir ah aan ku shaqeeyaan nabadda taas ooyo muhiiman yaritaanka bulshada soomaaliyeed ee deegaankas ku nool dhinaca kale wayba laka eray deegaanka goodir oo hooseda degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo wayba usa ku shaqeeyana in milsa ku bilaaban wadahadallo hallan ku deerow dagaal beeleed ah ka nagnagadi deegaankaas deegaano hooseeda u degmada matabaan ee gobolka hiiraan yoibaaha ka naqnaqday colaad beeleedyo sababtay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacyo aniska jara iyo weliban sii dheeriy barka boqolaal qoys geeka ayaa agna siibseen shacabka deegaanka saydigow in laha gebagabeeyey colaadii beeleedyo oo maalmihii in ka dambeeyey ka socotay deegaanka booliska gobolka bari oo meelfagaare ee kagubi khamri tiro badan leyla ibraahim ayaa nin sii dhammaystiraas warkaas idankuma warkaasay dhegeystayaal xilid farsama ayaa weli ku teegan dhinaca farsamada welina warkii duhurnaba idaacadda ayaa la socotaan dowladda soomaaliya ayaa weyba ku hadlay duulimaadyada kenya ee bilowday warar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya duraan axmed faarax ayaa weyba uuse sheegay in farsamo ahaan la faray bilaanta soomaaliyeed hawada soomaaliya duulimaadyada kakooyow kenya wasiirka ayaa antaasay weyba uuse ka daray in iyo ka eegiyeen awood ahaan dhanka farsamada meelaha iyo jaangoynta siyaasadda iyo dowladda anqaabilsanta wasaaradda arrimaha dibadda waybahge kadib bilowday aleeri qoraalha kubahi wasaaradda arrimaha dibadda duulimaadyadii tooska haayay ee lamada waddan ee kenya iyo soomaaliya kadib markii dowladda kenya iyo qaadi xayraadi iyo karogti bilimeey duulimaadyada hawada soomaaliya iyo kenya xilligan weli ku dambeeya duulimaadyada kukooyo soomaaliya ama seedahu kenya waybaa landarsay caqabad weyn dadweyne siyaabo shalgadiisa ansoconka socdaala jari yaa caqabadooyin fara badan ha wajahay socodaalasho iyadoo taas laku duulow yageeka hawada dib lanfasahiyo ari wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya xiriirka lamada dal iyo sii humaadii dhowrkii sano ee inka dambeeyay iyadoo lamada dhinac midba kan kala ka eedayahay mas-uuliyadda dhibaatada ku dheh teegan wayba jaree khasaaro ha wajahay ganacsatada iyo dowladaha lamadan dal inkastoo weli lahan saarna qorshayaalkii la kaaxalihi lahay caqabadooyinkan ka horgudboon ee ku dhexeeya lamada dowladood ee kenya iyo soomaaliya wali warare dhegeystayaal ha kor wararkan iyo barnaamijyadaana dambiya ku dhegeysado doontan haddii ee beenaraalo ku nagada weerar la ka qaadi saldhigyo kusugu yin ciidamo kenyaange xubno ku tirsan al-shabaab ayaa weyba weeraryo ka qaadana saldhigyo ciidan ku tirsan han kenya ee kakooya ee ku tirsan amisom iyo kulayin deegaan ku tirsan gobolka jubbada dhexe gobolka jubbada hoose saldhigyada wararka weerarka laga qaadi oo kiala deegaanka qanqooni iyo jasiiradda gudha kudha ee jubbada hoose wayba meelaas ku dhiyay dagaal hoogan oo ondhexeey ciidamada kenya iyo ururka al-shabaab dadka deegaanka qooqaani iyo jasiiradda ku dhaa ayaa waybahayo sheegana in iyo dhegeen qaylada rasaasta iyo isdhaafsadayeen lamada dhinac islamarkaasin iyo jiraan khasaaro dhaawa ah oo dad ra-yida ha ku deeriy dagaalkaas saraakiisha ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose weli ma ku hadalna dagaalkaas balse saraakiil ku tirsan ciidanka ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanada laka dagaalami yoibayo sheegana in laisdhaafsaday weerarka al-shabaab in laisku difaaci weerarka al-shabaab haddana iyo socdan howlgalo laka baado goobo saldhigyo saraakiisha ro saldhigyo deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka jubbada hoose ya iyo kalayin ciidamada kenya ayaa mararka qaar wayba ku dhiyaya weeraro iyo ha ka qaadeen xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyada oo ciidamada kenya dhinisho iyo madaafi ku jawaabeen sawararka uuna ku helayn iyo sheegahaya meydha dhegaystayaal warkaasay duhurnumaysin ku dhegaysaday tan weybo idaacadda redio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaraadka banaanka maraykanka oo ciidamo la dagaalamo maleeshaadka ururka al-shabaab andare kenya madaxweynaha dalka maraykanka ee jo biden ayaa ka dhawaagay in ciidamada qaar ciidamo gaar ushandara doona dalka kenya si gacan kujaysan la dagaalanka ururka al-shabaab ciidankan gaarka ah iyo iskaashi hooga iskaashi ciidan hoog badan iyo weerado doonan dhijo kenya iyadoona la sheegay in milatariga dalka kenya iyo anshaacina tirada maraykanka ka socotee ciidanka iyo hiliga iyo seeda doonan kenya ciidanka maraykanka lahandirahayo kenya ayaa la rajeeyahay in walbadan ka qobda koronqaadowka ammaanka dalka kenya meelaas oo mararka qaarsho weeraro gaadmee ku jeysayeen ururka al-shabaab dowladda kenya yawayba iyo dagaal ciidan hooganka la yartaya leeri al-shabaab hanaas oo mararka qaar weeraro shalgadaysanka fuliyo gudaha dalka kenya warki dhegaystayaal duhurnimadu radio baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegaystaasan antayaninkaegiya warka siciid maxamed nuur sabriya warkaasin jeeday qaybta farsamada ibraahim baada iyo infidhe warkan dhegaystayaalku kale lamide anti marokale hawda diban kulmaana saas iyo ammaan alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
raadiyo baydhaba raadiyo baydhaba bulshada an eleege warkanbaahiye war beene min sheegaw beentowal kudoore raadiyo baydhaba raadiyo